baarlamaanka cusub ee soomaaliyeed ama golaha shacbiga soomaaliyeed ayaan usoo jeedinayna waxaan leenahay shacbiga golaha shacbiga waxaad matashaan waa shacbiga soomaaliyeed haddii ay maanta dhacdo go-aankiina inaad ku beesgaraysaan lacag ama dana gaara oo la mid ah ama la yidhaahdo guddoomiye baarlamaan oo hebel wato ayaa dooranaysaan waxaad nugdi geliseen mustaqbalkii ama rajadii ummadda soomaaliyeed laakiin idinkama filayno waxaad tihiin wadaniyin soomaaliyeed wax badan aad kala socotaan waxaan ku faraxsannahay maanta inay soo baxeen dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo wax fahmi kara maskax freshna leh waxaan leenahay codkeena maanta idinkaa haayo waxaadna noogu doortaan qofka annaga aan soo xulanay oo ah musharax maxamed sheekh cusmaan jawaani aamine mursal wasiirkii hore wasaaradda haweenka iyo xuquul insaanka oo xafladda ka jeedisay waxqabadkii brofeor jawaari ayaa sheegtay inuu yahay shaqsi u qalma xilkaasi islamarkaana aysan jirin bay tiri qof ugu qalmaa xilkaasi brofeor jawaar wuxuu noo sheegay maanta inuu mataqaano wuxuu weligiis raadinayay oo dariibkiisu uu ahaa ilaa ay cabtuu raadinayna gabdhaha soomaalida xuquuqdooda ay helaan waa ilaahay mahaddiisi waaye mudan jawaar waa kaaga mahadnaqaynaa gabdhaha baarlamaankana way ku ogyihiin ayagana codsiga gabaanis waa soo jeesisay hataa kuwii mataqaanaa daaqadaha laga soo geliyay maanta waa cafiyey because abaaraha awgood ayaa wax baa ku cafinay abaar xun ayaa ka jirta soomaaliya waxaan leeyahay ha israacdo qabi ninkeedaa dhammaystiro taas waxaa sheegay mudane xasan sheekh maxamuud ugu dambeyntii waxaa xafladda soo gunaanoday wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dubudhiska dalka injineer saalax sheekh cusmaan waxaana uu sheegay in brofeor jawaari shacabka ay ku taageerayaan waxqabadkii muddadii afartii sano ahayd islamarkaana xilkaasi u leeyahay waaya aragnimo fog oo loo baahan yahay jiilka soo socdo in loo ordhiso mustaqbal wanaagsan tan kale waa khaadum waay madaxda kale wuxuu ugu dawan yahay waa khaadumu dastuur wa khaadumu umma khaadumkii ummadda iyo khaadumkii sharciga taasna waxaa daliil ah inta uu joogay baarlamaanka wuxuu dejiyey dastuurkii baarlamaanku dejiyey wuxuu sameeyey documentationkii oo idil orwey wadanka wuxuu u sameeyey dhaxalgal siyaasadeed oo lagu daysan karo jiilka cusubna waxuu dhisay kuwii asaga ka horreeyana waa ujeedaa mar allaal markii ay soo dhawaato kala guurka baarlamaanka waa kala jaawi jiray xildhibaan brofeor jawaari guddoomiyihii hore baarlamaankii sagaalaad haddana u sharaxan guddoomiyaha baarlamaanka tobanaad ayaa loolan adag kala kulmi doona ilaa saddex musharax oo uu ku jiro wasiir doolihii wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig waxaana lagu wadaa in kow iyo tobanka bishan ay muqdisho ka qabsoonto doorashada guddoomiyaha